kulanti wanaagsan dhegaystayaal suugaanta banaadiriga ama xamariga ayaa kaalin weyn uga jira fanka soomaalida sida ay sheegaan khubarada fanka soomaalida gabayada ciyaaraha dhaqanka heesaha iyo riwaayadaha banaadiriga ayaa si xoog leh u caanbaxay xilliyada loogu yeero berisamaadkii intii u dhexaysay curashadii dowladdii koowaad ee soomaaliya ilaa dhammaadkii dowladdii milatariga uu majaraha u hayay haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha diiradda ugu saari doonaa kaalintii uu horumarinta suugaanta banaadiriga ku lahaa laashin axmeddey cabdi gaashaan laashin axmeddey waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a wdhwdhwh bal marka hore adiga oo soo koobaya laashin axmeddey cabdi gaashaan waa qofma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuurow kolley taariikhdeeda iyo meeshaan ku dhash wax badanaan ka sheekeeyey laashin axmeddi cabdi gaashaan waa nin laashin ah oo ku dhashay gobolka shabeellada hoose degmada afgoy tuula ka mid ah oo cumar beera la yidhaaho haddaad maqashay heesta abay caashow iday cumar beera aan ujeedaa meel la yidhaaha tuuladaasaan ku dhashay alxamdulilah meeshaan ku soo barbaaray dugsi qur-aan meeshaan ku soo bartay markaan soo khalin jabi kadib aan laashinin badan soo bilaabay alxamdulilah ilaa maanta joogana kulleyba heerkaanaan kusoo gaarnay oo faneed
maasha allah cimrigaada ilaaha dheereeyo waa yahay inta aanan u guda gelin marka kaalintaadii horumarinta fanka banaadiriga bal in yar nooga sheeg soo shaacbixitaankii suugaanta banaadiriga inta aad ka xasuusatid horta banaadiri markaaliya dadka waxay mudaa inuu xamar kaliya oo yahay banaadiri dadka oo isku lahjada ee waxawaaye buula burda wixii kasoo xagee intay ay kasoo bilaabanayaan ilaa haddana xeebaha soo marsi meeshaan cadale iyo soo marsi xamarku keen haddana inta u bax ilaa wanna weyne dad maay maay waa ku dhex jiraa laakiin maxaa tiri oo banaadirigaa loogu hadlaa haddana sowood afgooye imaaw haddana ilaa shalambood marka maxaa lidaa intii baraaw dad iyo oyayar oo dad maay ku hadla waa jiraan dad oo afkaan kale oo maadoonta la yiraa oo xeebaha ku hadlaayo waa jiraan laakiin badi lahjadan oo banaadiriga loogu hadlaa isku dhaqanna waayo maxaa lira soomaali seedab saddex ay qaybsantaa dhaqankeeda ama deegaan ahaan reer guuraa reer beeraley iyo reer xeebeed waayo marka banaadiriga dhaqankiisa xeebeed iyo beeraleyg waa ka kooban yahay sugaantiisana waa badan taha dhaqankiisa waa fara badan yahay weliba waxuu u badan yahay maalmaha iidda iyo ishaag maxaa la yiraa adiga marka beeraleyda jimcada la gaari iyo markaasay suugaantooda iyo maxaa layiraa ubadaagisa dabshidka iyo markuu yahay iyo shableyda iyo suugaantooda markii aroosmanka iyo markaasay ahaa jira reer banaadiri macnaa suugaantooda markaas ama shiribkooda ana shirib aan dhihin jirnay shirib ama markooda markaasaa ahaa waayahay marka marka haa sida aad sheegtay shirib iyo guuraaw iyo gabaye iyo maaragtay waxyaabahaasay ku bilowdeen laakiin marka dambe he heesay isu bedeleen marka heesaha banaadiriga soo ifbixitaankoodii sanadahay ku aadanaayeen bixitaankooda aniga waa iyaga horeeyeen ilaahi u naxariistay abeesgeedowdiin ayaa soo bilaabay sheekh mayow halaaki cali maleexaan iyo raggaasaa soo bilaabeen xaaji caddi iyo iyo kirshaceliyow iyo raggaasoo aniga iga hore dadkaasaa soo bilaabeen aniga me waxaan soo dhexgaliy toddobaatameedii toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo saddexdii meelaaslaan soo dhexgaliy aan rabaad sameey oo galifanka banaadiriga laakiin waa iiga horeeyey laakiin waxaan xasuustaa lixdameeyadii waxay ku dhigi jiraan meel la yidhaha dirisyoonka oo oo banaadiriga meel la yidhaha oo tiyaatarkana mal sameyni markaas waxaa ka mid ah haddaan ku xasuusiyo macnaha heesoodii baryaas uga heesay og jiray dukhawaata qaan deeq badanayo rabaa gaab oo dambiil ku qaadaayo daado iyo dalnuursha riwaayad la yidhaha ay dhigi jiraan hayshee sheegi riwaayad la yidhaha sadkaa saaxirkaa mareebo meeshaasay ku dhigi jiraan ilaahay u naxariista dadkii badi waa dhammaadeen oo
maadaama aad adigu sheegtay inaad gadaal kaga soo dhex dhacday marka maxaa kugu dhaliyey in aad maaragtay bilowdo in aad heesaha samayso iyo riwaayadaha aniga laashinaan ahaa gabdhaan iska amaanan jirin marka nin layidhaha ilaah u naxariistay ustaad axmednaaji ayaa igu dhaliyay inaan heesa sameeyo waa ii yimid guriga yimid maxaan rabaa riwaayad waxuu waday oo la yidhaha jaceyl fakiir galay mafuuda markaasa u yiri waxaan kaa rabaa axmedday riwaayadan inaa heesu samaysid an axmedaajo iga dhaaf aniga ma aqaanay shiribkeyga iska wadaa iyo gabaygeyga maya waa taqaana adigii oo gabayaas samaynayo oo maleeley macaanay malaasweyntii miya midii maalin iyo cawa murugadeeda ihaasi miya ma arkeysaan islahay macaanay mi iska miirineed adigii tiriyahay mayna waa tiri kartaa keen marka banaadiriga heesooda waxawaa koob laxnamkaa lagu keenaa badi laxanka markii lagu ka heesaa ku cabiraysaa markaasa laxankaa ii gaari oo madaxaa mashaqaalgeliye waa murgoodiye adiga murug magantaa ihe magantaadaan gale maya maya heestaana igu horays waxaa qaaday axmednaaji faaduma khaasina qaadeen alla u naxariista lamada baa dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyo macnaa riwaayadii jaceyl fakiir gali heeseeda riwaayaddaasaan ku bilaabi iyo maxaa geeraaradeedu riwaayaddaasa igu horaysa
mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye wax ku mooday dib looma raace mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye ee megantaadan galaye murugtaada ihayse megantaadan galaye murugtaada ihayse madaxa ma shaqaaqale meel mahaastiye adigaan mulkiga ahe madaxa ma shaqaaqale meel mahaastiye adigaan marka waayahay marka riwaayadaasi kadib dabcan riwaayado badan ayaa dhigtay marka ilaa iyo intee ayay gaarayaan riwaayadaha adiga dhig aad maarata aliftay
riwaayadaha aan dhigi laba iyo toban jeceel waaye iyo saddex oo wadani oo burburkaa markii la galay oo dadweynaha uu bandhigay macnaha inay nabadda oo la heshiiyo in nabadda la qaato Eh, inta saddexdaasna la sameeyey laakiin jeceelada laba iyo toban waaye laa qaar waxaa jira oo rag kale sheekada soo sameeyey oo aniga ereyda aan u sameeyey iyo qaar oo aniga ereyada iyo sheekadaba aniga aan sameeyey ay kala yihiin marka laba iyo toban ribaayadood waaye oo jeceel ah waayahay marka laba iyo tobankaas riwaayadood ee jaceylka ah kuwa maaragtay ay dadka inta badan ku weydiiyaan oo adigana sida gaarka ay ku taabtay maxaa ku xusi kartaa waxaan ka aan ka xasuusan karaa sida eh, jacaylkii luul iyo leyla leyla lur ma iigu hayse la leeyahay Eh, shan iyo tobankii shumeey xamar iyo xaafuun intii beled xaawo wixii gabar ka xoogaa way adaan kaa xusuustaa oo qalbiga kula xariira maxayaysi aan kuwada naqday ama wiil aan loo xeleleynin mise xujaad igu wadaa iyo dumarka xaalkiisa shan iyo tobankii shumeey waa taas waa waa ka mid taha Eh, warbixintii jaceylka haddaan ku xasuusiyo oo la dhihi jiray yaaq aadan yabaal ku yaal iyo yicib oo la yaqaanaan ahaa yoonkii hore markii yartaas yadda aan la heliba ayaan yumbaday biyaha iyo xasmaanya ahaan yakahan yaqiinsaday haddii baashi laga yeelay yoolyoolka maxaan orodkiisa yasay yaayah yaayah yaabkeeyaa yaab la yiraa waadaas warbixintii jaceylkaa ka mid eh waxaa ka mid eh maxaa la yiraa shamaalayaa sheegan karo meel libaax soo galay lo ma joogayso waa la kala leexiyaa liin iyo caano leelow leelow yaa leela yaa salaam
meel libaax soo galay looma joogayse meel libaax soo galay looma joogayse waa la kala leexiyaa liiniya caano waa la kala leexiyaa liiniya caano leelo leelo ya leela leela ya leela ya leela
waxaa kasii aa ku jirta kibirkii beertaa karfan saaree jaceylka wadloofilaa weli nool waaligeel wardheer jiraad walla weynka weydiiseene iswareesta adiig waalidkaada wakhtiga mawaaree weligaada ogaa ninba waayahiisaa waa lala tumaa waxadkii jaceylka haddaad hoy ku tuurtay warkaan waraanka sugaa Wariiqa wariiqayeera yaraaye.
wareega wakhtigaha keenaye keenaye gabadhada ay leedahay aad iyo aad iyo iyo weliba hees kale haddaan kaa xasuusiya heeskan galo asla oo eh, Maal iga hoo.
hoo aan ku mehersaday maya alaleeo yaa aad iyo aad maxamed aadan shamuuri Ah, Ah, adiga waxaa iigu dambaysi eh, oon dhigay siddeetan iyo todobadii eh, siddeetan iyo sideedii shan u yarha ii sheegin meel haadka guura hilib ma lehe waraabiyi ooydo wax hubso hal ninkay ka maqan tahay muridda qofkii baadi hore waa xubsi oo leeyahay aad iyo aad Ya.
waxaa moodaa dabcan dadka aadka u jecel eh, banaadiriga waxaan filayaa inay madaxa ruxayaan oo ah waayo waayo xasuusisay marka eh, Ehe.
eh, laashin axmedeyo fanaaniintii aada la soo shaqaysay kuwoodii kuwii kuugu yaabka badnaa ee aadka as- isula soo shaqayseen yaa ka mid ahaa hay dad badanaa isla soo shaqaynay waxaa ka mid ah saaxiibkayga cabdulqaadir ismail xalasow oo ribaayadayga badic toorahooda ahaa Eh, cabdulqaadir nuuri ayaa ka mid ah alla u naxariis sheekh mayow baaslaawa ka mid ah shariif jeegaa ka mid ah xaajigi karleewaa ka mid ah, alla u naxariiste sheekh abuukaraa ka mid ah, alla u- eh, iyo awkuuku alla u naxariiste cabdiraxmaan awkoon baa ka mid ah Eh, maka xaaji banaadiraa ka mid ah oday cabdullah ka mid ah dadkii iyo- iyada soo horgameen waa dadkaasoo dhan gabdhaha markaan soo qaado ilaah u naxariistay faaduma qaasim hilowle ya ilaah u naxariistay macnaa xamilaaju oo ninkii igu- igu beeri macnaa igu dheliya inaan riwaayada sameeyo ilaah u naxariistay oday cali maliixa ilaah u naxariist oday macluum nuura ka mid ah abwaan sanguwa ka mid ah dadkii ila soo shaqayn jiray ilaah u naxariistay saad cali barakow gullowa ka mid ah adiga dadkii badi waa waa la baxay ilaah una xakiima caalina ka mid ah shamsa bashiir xasan calasowa ka mid ah dadkaasoo dhan waa ila soo halgameen dun maasha cali allah xasan buura ka mid ah yaa dad ma adiga ma soo ma soo koobi karo dadka had heesaagaa weliba adigu baxo alla u naxariis axmed abubakar alxamaadi maxamed nuur akhyaal oo la xamiistay ahay abees khamiis eh, maxaa la yidhaha, maxamed aadan shamuuri faaduma khaasim lul jaylaani sitee qosol wanaag madiine cabdicali alla u naxariista dadkaasoo dhan cumar nuur baasharax dadkaasoo dhan waa ila soo hagameen heesaageygii iyo dadkii korka jilay riwaayadaya ahayo yaa waa garta waa dad adiga waa la waa la kala baxay ilaaha u naxar dadka aakhira u batee alxamdulillah ilaahana oo kala dheerayo aamiin Yeah.
Int- inta dhimata allahu naxariisto Yeah.
haddii aan riwaayadihii dib ugu soo laabanno eh, riwaayadda sh- haddii aan ka soo qaato shan iyo tobankii shimay eh, riwaayad riwa- riwaayaddaasi waxay ka mid tahay riwaayadaha ugu caansanaa marka fariinta ay diraysa maxay ahayd
Ah, horta ribaada sidoo waxaa laga sameeyaa wax dhacay wax dhici karay wax dhici doono shan iyo tobankii shumay sheekadeed waxay ahayd macnaha waxay xambaasaneed eh, nuxurka la yidhaaha ma dhasho
waa garta gabaraa la guursanaa gabadhii ilaahay amarkiisa xoogo lama sano waa cuslaanaysaa ama sanado bes waay waxaa laleeyahay tan maba dhashay isma dhalayso iska fur hay malinta ilaaha ahaay bani aadam ahaay habarta hal wiilay leedaha waxay rabtaa inay wiilka iyo iyo wax dhaldhalo gabadhiina camar ilaahay aa culays xoog aa ku aa ku saaran sax markaasay hooyada wiilka wicisa waxay leedahay shooble dhicis lagawaa dhowr sano aad isqabtiin dhakhtaryaal badanaan dhexgeey dhinacayga ka dhaqaaji iga dheeree badhashoodaa soo dhala soo dhalaa markaasaa u leeyahay hooyo dhowa maaha indhalooga iyo dhagax dhecee loo qoraayo dhamahay naagteyga dhurkeeda ka sugaysae soo dhalaaqna maxaad ii dhee hooyo ilmaa ilaaha ahaayo hooyo saasay dhiin maya dhakhtaraan geyni qur-aanaan saarne siwal baan yaalne eed wax ma soo wado gabadhiyaa soo maqlaysa oo imaanaysaa waxay leedahay eedda maxaa daa ilmaha anigana mahay adna maas igaarkaadan ma ilaaha ahaaye eedday ninkeyga waa jeclay ma ii dhaaftay maya maya aniga owlaadaan rabaa adna wax ma soo wadidaal le gabarta markaasay wiilka jilbigiisa qabsanay waxay leedahay shooble hilibkeyga haragiisa aad tahay ma huraaya hareerahaada hadalkeeda yeel hooya waa ku dhashay ahunkeeyay kuu habaari hooydaa sagaal bil usugooda caloosha kuugu soo waday intii anigu madaxeyga kuu habaari laheed iska kay fur walaal kolleyba ani waa isjecelna ani adin calab isku soo noqon doonaa laakiin iskay fur cajiib
gabartii sidii ahaa lagu furaa waa bixiysaa ilaahay amartiis as gabar kalaa lagu daraa oo shashaxley la yidhaaha faaduma maxamed axmed eeda kooxday ka mid eed waa ila soo halgantay iyadaa lagu daraa eh, maxaa la yidhaha iyadan ma- maxaa la yidhaha ma dhalayso gabadhii shumey waa kismaayo u bixiysaa jida doctor jamaalin lira xaaji iyo karlib ama cabdal nuur diina markii ala u naxariista markii dambi jiray Ah, le- berigii hore gugii hore waa i gaar qaaday geesigoo kale aad gaclootay io gargaar maantaad garoob tahay guurkaada igu geyn
cajiib markaasay leedahay ani isu guursada maadaama leeyihi ma dhasho ay leeyihi ninkaan inuu xaq igu leeyaha laga yaabayo ilaah waa intaasoo ilaah owlaad iigisa maa iska guursado bes waxay leedahay waa doctor jamaal waa isguursanaynahay markaasay leedahay bisha meeqa waaye maanta caabaan isguursanayna u leeyahy bisha maanta meeqa waaye ay leedahay markaasaa aa aa la leeyahay shan iyo toban waaye markaasay leedahay shumey shan iyo toban waa shareystay shooblaashaaska igu saaray shakilay hooyadiisa wuxuu shaydaanka u sheegay shiid ay noqotay shumeey ilmana kuu shubi mayso ee shan iyo tobankan hortiisa shiikha horgeeye allah haleeda u sheeg sidaasaa lagu shooray aa sheekadii ku dhammaatay anna shan iyo toban dambe nikaaxiisa shaki aan ka qabaaye sharaf badanow sheekadan dib hanoogu shakaadnaado waaba ka tegaysaa markaasaa lasoo arbahaa markii dambe waxaa jira ilaahay u naxariistay abuun cabdul raabi aa jira ilaahay u naxariistay markaasaa la leeyahay shumeey ayaan waa ayaan ilaahey axad iyo isniin makala ijaaba roonee abshirtooda hal waaye arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda yaan lees aroosin ee beehima ilaahaynu aadankaa caabaysay adigana aanay iyo shaki uurkaaga ka saar aqalkiina dhista ee bee idinkiisa idinkeena aan ahayn waa iska owlaadaysa insha allahu shan iyo tobankii shumay shan iyo tobankii hore haddaad sharaysatay shan iyo tobankaan dab waa ku khayraysaa wiilka gabadha wiilka gabarta majin gashay majin baxda insha allah mitaanayaa la dalaysaa isguursada adig sidee lagu guursaa calaa kulli xaali markii dambe gabadhii uuray bixinaysaa wiilkii oo soo orjoo gabadhii kale soo fur iin soo raadinaa imaanaaye waxuu arkaa iyadoo uur laas ou imaanaa kismaayo oo xaamil ah arshumey malugu aroos haa adiga meeshaas ku dhaawa waa xanuunsanaa alxaaj alxaasil waa dhimanaa shooble gabadhiin farxaday ugu dhammaanaysaa riwaaji iyadoo uurkii wiil ku dhashiyo alxamdulilah oo iska barwaaqoodii markaasay ka sheekeen aad aadan u fahmay waayo igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magaceyga waa maxamed cismaan xasan laashik waxaan rabaa inaan weydiiyo riwaayadii kibirkii beerta dadku waxay dhahaan micno badan ay u sameeyaan waxaan rabaa riwaayadda fariinta ay xambaarsanayd inuu laashinka noo sheego maadaama dadka waxyaaba badan ay ka sheeg sheegaan waanu ku mahadsantihiin adinka iyo laashinkana waa idin salaama mar labaad kibirkii beertaa karfan saaray jaceylka waxa waaye waxay ku socotay beer dakano oo beer xajeeda ka timid ay ku socotay dakano dakanada inay fiicneen laba nin ayaa beer isweydi sanaysa beeraha berigii hore waxaa laysku saa jira danfuur nin xamar ka baxaya nin beerley u tagaaye beeraha weydisanaa saaxiibay ahayn beertii waa la saaraa laakiin lama siinin mana laga iibinin adiga bes beertii ninkii waa tabcaduu galaa aakhir dambe kacaankaa warqad ka soo baxda oo la leeyahay dhulkii duur ah ninkii tabcadaa iska leh ninkii arrintii aa ogaanaa dhulkii oo saaxiibkiisa danfuurku ah warqadaa u samaysahaa ninkii oo beerta saarin waa dhimanaa adiga islaantiyaadhees markii dam anig odayay waa dhintay beertaydii waa u baahnaa isii markaasaa uu leeyahay aniga beertaan warqadaan u haastaa maya ku siin maayo beertii anigaa leh adiga dagaalaa ka dhexdhacaaye xoogoo waa fara saaraa islaantii daqaraa ku dhufanaa adiga beertii sidii ku xoogaa adiga warka ma badi karayaan xoogaa jugtii tiyaatarka dhegta waa igu jirtahay magaxeeda mafayaabe waxay ku dhammaanaysaa wiilkii oo gabadhii doonanaayo oo dakanadii gabadha oo aabeheeda ee maxaa lidaa wiilka aabiisa beerta ou ku xoogay oo gabadha hooyadeed ou ka xoogay oo daharna ku dhuftay dakanadaas aawadeeda ayaa loogu diidaa markaasaa la leeyahy maya yeela waa hilmaamaa la yeelaba hilmaamaaya ninkii aniga beerteyda oo xoogi oo anigan dakar iugu dhuftay yaa ninkaas ma hadda wiilkiisa gabadhay guursanaya maya ma guursanaya dakanadaas hayd wiilkii beerta riwaayadani heese maaragtay kala daran ayaa ku jira marka heesta aad isleedahay ama adiga ku taabanaysa ama aad ugu jeceshahay waa tae marka horta heestii badi waa jeclahay shini heesa badanaa ku jira shinidii malabkee shalow dheer laga shakaalay shuba ruuxii yiraa shida inuu marabaaye caashaqii shar laga naadi dusheeda dahabkii ka shasheeyo shuba ruuxani shiraaho shida inuu marabaaye caashaqii shalay joogi iyo kan maanta la sheego shexda leysku dawe sharaftooda halmaahine shani la'aan iyo la shoor shimbir nabadeed shuuta u duuleyso shaki iyo shalaay shafkeeda laga ilaashaa tahay idan waxaa la hadda shumacii jaceelka farxadiisa loo shidayo intii shaanshaan shaaciisa laga soo arkaa la'aa tahay meel shar aan laheenoo shaydaanka laga xijaabay oo shiikh iyo sharaf diinta ay ku sharxaayaanoo sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka farxad loogu xusaayaan shaalkuu fidinaa hasheegine ashhasheeshee adiga heestaas waa ku jirti waa hees fiicana aheed oo weyn shinidii malabkeed jalow dheer ku shakaashaye suba ruuxiina hoosida inuu marwaaye inuu marwaaye
karnaganaadi dusheeda yee daafkii ka jishee sharlaganaadi dusheeda daabkii ka shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage ninka inuu marwaaye
keeda eedaafiika shisheeye sannagadaali bulshada daafiika shisheeye shabka ruuxa u taaye shabka ruuxa u taaye da inuu mara waaye
caashatii shalay joogay ii kamaan dala sheego caashatii shalay joogay ii kamaan dala sheego shaxda la isku dagaale sharafko sharafko kalmaahine shacni la'aan yeelisho caashatii shalay joogay ii kamaan tii haddee aan kuuti wadloo filaa weli nool waaligeel war dheer jiran iyo dee waa ka mid aheed yaa mugdi haween iyo maalin dheexaan kuu meer maaray malawley naftaa ku maagtay kaama maarmiye maal ii hoon waa adiga heesa badanaa ku jireen kulley oo aan- aan jeclahay insha allah oo ii huseeyan aad iyo aad oo- oo adigay ku khusayeen miyaa heesahaas intooda badan aad iyo aad aad iyo aad yaa waayo tan adiga ku khusaysay ee aan barnaamijka kusoo xiri doono inkastoo laba su-aal ay ii dhiman tahay aan kusii weydiiyo ta- ayadaan kusoo xiri doonaa gabagabadii waa tee taas Waa- waa- waa wadloo filaa weli nool waay
oo sidee kuu khusaysa marka haddii aad in yar noo faahfaahayso waaligeel war dheer jaad walla ka weynka weydiisayna iswareesta adiga iyo waalidkaas macnaha gabar oo oo maxaa layidhaha oo ninka loo diiday waaye oo ninkii la yidhi waa dhinti mama noola ninkii oo- oo oo noolaa soo noqday markaas "Eh, anigu waa weli baa noolaa wa had waa dhintiyaaba lagu dhahay mayna ma dhibin waa noolaa sheekada waa dheertaa ma geli kari kolley
waayahay waayo waa mahadsan tahay Eh, gebagabadii ayaan maraynaa marka hadda maadaama aad tahay eh, abwaan weyn laashin weyn oo caan ku ah banaadiriga Hee- fanka banaadiriga ama suugaanta banaadiriga hadda heerka ay marayso maxaa ku tilmaami kartaa
hadda waxaa waaye waddankaa inay burburaa ka dhacay Eh, maxaa layidhaha ii sheeg adiga dadkeeni waa kala guureen warbaa iyo meel walbaa la kala aaday iyaa nabadii xooga waa iska xumaatay marka fanna wuxuu ku dhisan yahay sidiisa farxad iyo nabad meelaan nabad lahayn aa layidhi nolol ma taal fanka nabadaa ku dhisan yaha hadda waa iska socdaa fan kolle banaadiri waa socdaa ha badnaado fanka waqooyiga fa u badnaado waa socdaa kuwii horoo la kuubi waa adiga waa la wadaa kulle Eh, intii tirnaaday ha tilmaansanaad waa tilmaansan yaha fankii weli waa socdaa laakiin kii barigii hore horta ma la heli karo ilaahay anuu soo celiyo nabadda nabadda aynu ku xirintaa ha marka seel ilaahay bugeeda bucata usu mariyo aamiin yaa rabbi see lagu heli karaa marka see lagu horumari karaa eh, fanka banaadiriga si uusan eh, maaragtay u naxuusin fanka waxaa lagu horumari karaa ma- masraxa horumka- aa horumka- aa horumari kara fanka Eh, guri dhaxdiis lagu hees iyo aroos laga hees iyo baar laga heeso ma ma ku hormarayo fanka waxuu ku hormaraya masraxa tiyaatarka masraxa uu ku hormaraya marka in la hela waayo masraxii oo ribaayada laga dhigo maxaa la yidhaha adiga heesa heergeri oo kale laga dhigo dad ay soo baxaan majaajiliista ay soo baxaan eh, heesaa badan ay soo baxaan muusikiista ay soo baxaan hadda waa socdaa waa la dadaalaa laakiin fanka waxuu ku dhismaa ku horumaraa tiyaatarka masraxa ama orientationmada gobolada shaneemooyinka in laga dhigo ku horumaraa berigii hore ilaa xamar ilaa wajaalaa la dhigi jiray ilaa kismaayo meel walba waa la gey jiray oo orientationmadaa lagu dhigaay shaneemooyinkaa lagu dhigaay ay dadweynaha aaday u qaadan jireen marka nabadaan meeshii nabad ba jirta wadankii badi waa kala xiran yahay ilaahi hanoo kala furo ummadeena bageed Bur- burcad allah usu mariyo aamiin aad iyo aadaad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaligana waa kaaga mahad celiyey Ah, insha allah insha allah insha allah ummadeena bageed burcad allah usu mariyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa laashin axmedey cabdi gaashaan oo ka mid ah tiirarka suugaanta banaadiriga ee soomaaliya waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa heesta wadloo filaa weli nool waxaa alifay laashin axmedey cabdi gaashaan waxaana ku luuqeeyey fanaaniinta cumar nuur baasharax iyo sitey qosol wanaag
weligaa ogaa ninba waa
Thank you.